Dowladda Jabuuti ayaa dhowaan dhaqaajisay mashruuc ay kaga qayb qaadanayso ganacsiga gaadiidka badda iyadoo soo gadatay ama soo iibsatay markab nooca xambaara konteenarada. Ujeedada ayaa ah in Jabuuti ay qayb ahaan ka shaqayso badeecadaha u socda degmada gaar ahaan Soomaaliya, Itoobiya iyo Yemen. Wariyaheena Ramadaan muuse ayaa warbixintan Jabuuti kasoo diray.
jabuuti shipping company waxay ka tirsan tahay maamulka free zone port authority oo ah maamulka dekedaha iyo suuqyada xorta ee marsooyinka jabuuti iyadoo ka shaqaysa gaadiidka ganacsiga ka dhex socda badaha dalalka degmada geeska afrika ilaa xeebaha mediteraneanka ee dalka turkiga jabuuti shipping company waxay ku howlgashaa markabka loogu magac daray africa san oo ah cadceedda afrika markabkan oo ah nooca xambaare kontineerada wuxuu dherarkiisu ka kooban yahay mitir baaxaddiisa ballaadhkuna waxay dhan tahay mitir iyadoo awoodda waxqaadkiisuna ay tahay kontineers agaasimaha jabuuti shipping company yaxya yeedan ayaa i faahfaahiyey howlaha jabuuti shipping company isagoo igu dul waramay markabka africa san
qui a acquis justement le navire le Africa Sun.
Djibouti Shipping Company waa shirkad ka shaqaysa gaadiidka badaha iyadoo ku howlgasha markabka Africa Sun. Ujeedadu maaha in markabka Africa Sun uu tartan la gelayo shirkadaha iyo maraakiibta muddada dheer shaqeeya ee qaabilsan gaadiidka caalamiga ee badaha, balse markabka Africa Sun wuxuu ka faa'iideysanayaa ganacsiga gaadiidka badaha deriska iyadoo badeecadaha lagu gaadhsiinayo dalalka degmada wakhti ka kooban wakhtigii hore ay ugu fuli jireen howlahooga ganacsi. waayo marka lasoo koobo wakhtiga ay kugu soo gaadhaysa badeecaddu waxaa sidoo kale hoos u dhacaya qiimaha markabku kugu soo qaadaya badeecadaha umalkhayr cali cabdalla oo maamusho qaybta ganacsiga ee jabuuti shipping company ayaa iiga warantay dhulxeebeedka uu ka shaqeeyo markabka africa san markabkeena wuxuu ka shaqeeyaa turki iyo jabuuti liaison direct ku leeyahay iyo wuxuu u shaqeeyaa qeyshiyoonka dhan kuwa jabuutina waan u shaqeynaa iyo kuwa soomaaliyana waan u shaqeynaa badan kuwa soomaaliya jooga alaabbaa ugu timaada turkiga waxaa kalean ku dari lahaa jabuuti shipping agency ayaa kadib loo asaasay marka jabuuti shipping agency waxay u shaqeysaa jabuuti shipping company iyo waxay u shaqeysaana shirkadaha gadiidka badaha waxaa kamida redsi bankring oo leh maraakiib jabuuti timaada insha allah waxaan rajeynaa mustaqbalka inay maadaragtay shaqadeenu sii weynaato aan boorar kale aan tagno sidii maadaragtay shirkadaha waaweynka oo kale aan dhul kasta aan tagno boor kasta insha allah aan tagno cabdilaahi axmed xoosh oo ah ganacsade ku soo rarta badeecadaha markabka africa san ayaa ii sheegay waxyaabaha ay ku doorteen jabuuti shipping company waxaa keena daqiiqda iyo saliiddan keena inta badan uu gena etoobiya marka maadaama uu xidhan yahay turkiga iyadaa turkiga nooga soo qaata si toosa ilaa jabuuti marka waxay soo socotaa lix cisho ilaa toddoba cisho marka wuu noogu yimaadaa sarfiiskana si fiican bay noogu qabtaan marka markabka hadduu soo galay garoformeegii bay noo gooyaan faktuurkii lacagta ku bixinaynay lacagtii mootogii bay noo sheegaan mootoguguna waa mooto fiican oo kontineera anagu in badan baan soo qaadanaa maalin keliya kula soo baxnaa inta badan ajoorsada ajoorsada kale waxay ku xidhan yihiin wadamada dib wadanka dibadiisa ku xidhan yihiin laakiin jabuuti shibin waa shirkada wadanku iska leeyahay baraila muqdisho rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti